waa saa u sheegtay madasha go-aanaday ka soo baxay waxay kamid ahaa in gole ammaan oo qaran la sameeyo oo muxuu ahaa marxaladda dalka maanta ku jirtana ka tarjumi kara isla markaana dhammaan muxuu ahaa dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankuna iyo wasaaradaha qaabilsan amnigana ay xubno ka yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajona uu shir guddoominayo ujeedada laga lahaa waxay ahayd in muxuu ahaa bacdimaa qorshihii guud ee amniga qaranka ee soomaaliyeed la sameeyey in uu noqdo mid hirgala iyo in bacdamaa kooxaha al-shabaab iyo la dagaalankeedii maanta ay jiraan dowlad goboleedyo in ayagana kaalintoodii ay ka qaataan marka rajo weyn baan ka qabnaa in muxuu aha qorshahaas isaga hadda la dardargeliyo iyadoo loo sameeyo structure leh isla xisaabtan golahan amniga qaranka ee hadda la dhisay ma golihii hore dowladda soomaaliya oo la ballaariyey oo maamul goboleedyada lagu soo darayba mise waa gole cusub oo hadda xubnaha ku jira la magacaabayo oo madaxweynaha hogaaminayo xubnihii waa magacaabayihin xubnaha waxaa xubnihii awal golaha amniga qaranka jiray baa jira oo madaxweynuhu shir guddoomin jiray oo wasiirada difaaca iyo amniga iyo cadaaladda iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo iyo taliyaasha ciidamada ay ku jireen kii baa hadda la ballaariyey oo dowlad goboleedyada laga soo qeybgeliyey muxuu ahaa madaxweyneyaashooda waxaa kaloo la sameeyey golaha amniga qaranka gole amni oo dowlad goboleed walba ay yeelanayso oo madaxweynaha dowlad goboleedkaas uu isagana shir guddoominayo si wixii u noqdaan wax isla socda oo bacdama annaga nidaamka federaalka uu nagu cusub yahay hadda inay noqoto dowladdii federaalkii iyo xubnihii dowladaha federaalka inay si wada jir ah oo isla xisaabtan leh u wada shaqeeyaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda dowladda federaalka waxaa kamida baa la yidhi in ciidamo soomaaliyeed oo xoogan oo military iyo boliis ah lagu dhiso muddo lix bilood gudahooda oo lagu qalabeeyo ciidamada kuwa dhisan ee hadda jira miyaa la qalabeynaya oo la xoojinaya mise ciidamadao dhan baa laisku dhafayaa oo taana baa loola jeedaa bacdama annaga nidaamkii federaalka hadda dhaqangelistiisa la bilaabayo ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu noqonayaa mid dowladda federaalku muaarad hoos yimaada sidaas daraaddeed ciidamada hadda dowlad goboleedyada ay sida gaarka u samaysteen waxay noqonayaan ciidan ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidankii qorshe hore waxaa jiray oo socday oo ah isku dhafka ciidamada waa la socotaa ciidamada waxaa jiray maleeshiyaad ahoo dagaalka al-shabaabna ku jiray ama joogay gobolada qaarkood dhammaan ciidamada inay noqdaan ciidamo qaran oo ku dhafan oo oo astaantii qaranka wada leh dhammaan gobolada iyo deegaanada iyo bulshadana wada mateli kara qorshahaas ayaa muxuu ahaa uu kamid yahay qorshaha iyo istraatijiyadda la rabo in la dhaqangeliyo muddadaas lixda biloodna la rajeynayo ciidan tayeysan oo soomaali ah oo qarabeysan qaramaysan in la howlgeliyo oo ay waddanka oo dhan ka howlgalaan marka yaa dowladda gacan ka siinaya dhismaha ciidanka mar haddii tabartii dowladda aan ognahay mushaaraadkii ciidamada aan si rasmiya loo bixin yay ku tashanaysaa dowladda oo kaalintaa xooga badan ka qaadanaya in dib loo dhiso ciidankii soomaaliya runtii dowladda waa la socotaayo sideedii february wixii ka dambeeyey dowladdu shacabka taageersan yahay ayaa timid oo madaxweyne farmaajona ay shacabka kalsooni buuxda siiyeen waxa laisku tasanayo waxaa soomaali inay iyada isku tasato shacabka iyo dowladda iskaashanayana muxuu aha daryeelka ciidamada iyo mushaaraadkoodii la dardargeliyo sidoo kale waxaa jira iyadana qorshayaal kale oo beesha caalamka bacdama ayaga siday rabaan noo caawini jireen in hadda qorshahan iyo istraatijiyadda iyo golahan ammaanka iyo sida ay dowladda soomaaliya wax u rabto inay nagu saacidaan oo ay noqoto wax soomaali leedahay soomaaliduna ay dalbato nooca saacidaada la siinayo kiina iyada nasirkeedii hadda heer fiican bay maraysaa dowladda ingiriiska shirkan koob iyo tobanka may ka dhacayana waxyaalaha looga hadli doono waxay tahay in qorshahaas oo amniga muxuu ahaa oo guud inay iyagiina caalamka loogu loobigareeyo ama loogu ololeeyo sidii caalamku hal meel ay uga soo jeesan lahaayeen si soomaaliyana ay u saacidaan ay noqon lahayd in dowladdii federaalka iyo nidaamkeedii lasoo maro marka waa qorsho dhamaystiran oo isleenahay shirka londonna waqti fiican buu kusoo hagaagay waxaa kaloo jiray in shirkiina golaha wasiirada aad uga hadasheen in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya lagu wargeliyey inay heegan galaan oo u diyaar garoobaan dagaal ay la galaan al-shabaab arrintaa ma jirtaa arrintaas waa jirtaa qorshahaas guud madaxweynuhu suu iclaamiyey xaalad dagaal tan iyo intaasna ciidanka dowladda federaalka iyo ciidanka amisomba waxaa jiray shirar joogto ah oo ah sidii howlgalada lagu dardargelin lahaa dhawaana loo bilaabi lahaa iyadana qorshahaas si wanaagsan heer wanaagsan buu marayaa dhanka kale qorsho kaloo isna waxaa jiray la diyaariyey ee ah qorshaha amniga caasimada muqdisho iyadana qorshahaasna dhowaan waxaa bilaaban doona howlgaladaas iyadana ah lagu sugayo amniga oo ka duwan heerarkii hore guddiyada loo sameyn jiro tan oo noqon doono mid isla xisaabtan leh